فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo hadahan oo kale aad ka maqashaan idaacadda islaamiga alfurqaan caawa hadduu alla qadaro barnaamijka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shacabka gobolka shabeellaha hoose oo dhigay bannaanbax looga soo horjeedo ciidanka shisheeye oo burburin ka wada laamiga isku xidha muqdisho iyo afgooye iyagoo adeegsanaya taangiyada dagaalka ah qaar ka mid ah dadkii bannaanbaxa ka qayb galay ee taangiyada hor istaagay ayaad barnaamijka ku maqli doontaan dhuuxa waraysiyada inta uu socdo sidoo kale qodobadan idinkugu soo gudbi doona waxaa ka mid ah mid ka mid a wadaadaha u fatwada dowladda federaalka oo sheegay in ay yahaano iyo dhibaato kala kulmaan shisheeyaha waxaad maqli doontaan isagoo qodobkan ka hadlaya dowladda federaalka oo weerar ku qaaday qaar ka mida bulshada ku dhaqan degmada hodan ee magaalada muqdisho halkaasi oo ay ciidankeeda dhulboob ka wadaan dhibanayaal ka warramaya ayaad maqli doontaan hoggaanka dhaqanka soomaaliyeed oo bogaadiyey boqolaal geel ah oo qabaa'ilka soomaaliyeed ku garab istaageen xarakada shabaabul mujaahidiin iyo dowrka weyn ee haweenka wilaayaadka islaamiga ah kaga jiraan jihaadka soomaaliya ka socda barnaamijka dhuuxawraysiyada caawa inta uu socdo sidoo kale qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wilaayadii islaamiga ah ee gado oo soo gebagabaysay ee wejiga koowaad xamlad dacwi ah oo ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas kadib munaasabad ka dhacday magaalada ceelcadde ee gobolkaas kelimaadkii laga jeediyey ayaad caawa dhuuxa ku dhegaysa doontaan xubintii dhacdooyinka toddobaadka xubintii faa'iidada caafimaadka iyo dhuuxa waxaan ka marnayn wararkii ugu dambeeyey dagaalada xooggan ee u dhexeeya shiicada iyo sidoo kale yuhuudda
وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal caawa waa habeennimo jimca ay soo galayso taariikhda miilaadiyadana waxay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha lixad labada kun shan iyo labaatanka aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee caawa dhuuxa shacabka gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay dhigeen bannaanbax looga soo horjeedo ciidamada shisheeye oo burburin ku wada laamiga muqdisho iyo afgooye isku xidha iyagoo adeegsanaya taangiyada dagaalka maalmihii lasoo dhaafay shacabka shabeellaha hoose ayaa waxa ay ka war heleen taangiyo ay leeyihiin ciidanka shisheeye oo dulmaraya laamiyo dhowaan la dhisay kuwaasi oo dhowaan lasoo gebagabeeyey dadka shacabka ah ayaa waxay gaadiidkooda ku hor xireen taangiyada ciidanka shisheeye iyagoona ku guulaystay in ay joojiyaan isku socodka ciidanka shisheeye muddo saacada ah qaar ka mid ah dadkii halkaasi bannaanbaxa ka dhigaya ayaa iska soo duubay muuqaallo iyagoo gawaaridooda shaqada ku hor xiray gawaarida ciidanka shisheeye maanta waxaan joogaa mudaaraadkii waxaan joogaa laamigii taangiga saan loogu maaragtay ii sheeg laamigii taangiyaal saan ugu samaynayaan marka wax alla waxaan ka yeelayna maaha annaga marka waa inaan iska qabannaa waa iska qabannaa waa kaas gaarigayga waa kaasa waa loo dhigaa taangiyaasha taangiga baawuran u dhigaynaa shacab dhibkaata laga soo maray hadda haddaan shacabna annagaa haysana nimankan taangigii laamiga lasoo marsiiyana ilaahay xaqiisa maaha marka shacabku waxa waaye waa inuu isku tashadaa insha allah haddii ilaa yidhaahdo dhibaato kastaa nagu dhacdo wixii laamiga googoyna waa ka soo horjeedaa taliya laamiga markii la dhisaayo maxaa dhibaato ka soo marteen dhibkaan ka soo marnay lama soo koobi karo deex aan maraynay dadku waa rafaadaayeen baabuurta dhibkeeda waa eberay noqonaysa marka in laamiga dhibkaas yar ujuudkaas lagu dhisay in maanta taangi la marsiiyo waa wax wax la aqbali kara maaha waana iska dhicinaya insha allah haddii ilaa yidhaahdo iska qabanayna insha allah insha allah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey waxaa ka soo kordhay dagaalada u dhexeeya shiicada iyo sidoo kale yahuudda alaaba waxay noo soo jeediyaa xubintan cabdalla mukhtaar mahadsanid walaalka cabdisamed waxaa weli soconaya dirirta iyo dagaalada u dhexeeya maamulka gumaystaha yahuudda iyo dowladda shiicada ah ee iiraan waxaana saacadba saacadda ka dambeysa la soo warinayaa warar hor leh oo sheegaya weeraro ay isdhaafsadeen labada dhinac kuwaas oo geysanaya khasaare kala duwan inkastoo dharbaxshooyin kulul la gaarsiinayo maamulka yahuudda iyadoona hawada magaalada talaabiib iyo deegaanada kale ee uu xoogga ku haysto kayaanka gumaystaha yahuudda lagu arkayo gantaalada noocyadooda kala duwan ay soo ridayaan een xukuumadda teheraan een cabsemadow haddaan eegno dhanka gudaha dalka iiraan waxaa ka socda baacsiga iyo soo qabashada jawaasiista u shaqeeya sirdoonka muusaad ee yahuudda een booliska dalka iiraan ayaa shaaciyey in ay gacanta ku dhigeen gaari ay saarnaayeen tiro badan oo ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxayna intaasi ku dareen in afar iyo labaatan qof oo u shaqaynayay sahyuuniyadda muusaad lagu xiray galbeedka magaalada teheraan cabdisamed een warbaahinada maamulka yahuudda ayaa dhankooda qoraya in duqeymihii ugu dambeeyey ee iiraan ay waxyeello kasoo gaartay in ka badan soddon qof sidoo kale een kanaalka labiiyo tobnaad ee yahuudda ayaa sheegay in saacadihii ugu dambeeyey mid ka mid ah gantaaladii ay soo rideen iiraan uu ku dhacay dhismo ku yaala bartamaha magaalada talaabiib kaasoo sababay burbur xoogan oo soo gaaray dhismaha masaadiirta qaarna waxay tilmaamayaan in khasaaraha soo gaaray yahuudda uu intaasi ka badan yahay maadaama maamulka yahuudda uu aada ugu dadaalayo qarinta khasaaraha dhabta ah waxaana een cabdi samed xafiiska ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu uu ka warbixiyey dhibaatada soo gaartay yahuudda maalmihii ugu dambeeyey ee dagaalka isagoona maamulka yahuudda uu xaqiijiyey in ku dhowaad afar boqol oo gantaal looga soo riday dhinaca iyo dowladda iiraan kuwaas oo dhaliyey dhimashada iyo dhaawaca dadyow badan oo yahuud ah sidoo kalena ay burburiyeen xarumo militari goobo ganacsi iyo xarumo caafimaad intaba een cabdi samed jabiga magaalada talaabiib iyo deegaanada uu xoogga ku haysto kayaanka gumaystaha yahuudda ayaana ah een sida tan maamulka yahuudda ayaa isna wada duqeymaha uu ka geysanayo gudaha dalka iiraan ciidanka yahuudda ayaa tilmaamay in ay duqeeyeen goobihii gantaalada laga soo ridayay ee galbeedka iiraan iyagoo sheegay in ay beegsadeen xilli la diyaarinayay weeraro kale oo hor leh cabdisamed een wasiirka difaaca kayaanka yahuudda ayaa yidhi hadafka weeraradeenu waa in aan meesha ka saarno khataraha ku wajahan israa'el oo aan khalqal gelinno taliska iiraan isagoona geesta kala sheegay in iiraan lagula xisaabtami doono beegsiga ay beegsanayso isbitaalada iyo goobaha kale ee bulshada waxa uuna yidhi waa layskala xisaabtami doonaa in la beegsado isbitaalada iyo dhismayaasha la degan yahay waa dembi dagaal ayuu yidhi cabdisamadow mujrimkan dembiilaha ah ayaa ilowsan gumaadka gaajaysiinta go'doominta iyo gobodfallada ay u geysanayaan caruurta dumarka iyo dadka abriyada ah ee aan waxba galabsan ee ku nool marinka khaza iyadoo aynu ognahay in maamulka yahuudda uu burburiyey dhammaan isbitaaladii ku yaalay magaalada khaza xitaa la la-yahay meel lagu dabiibo ama lagu daaweeyo dhaawacyadii ay gantaalada gardarada ah la bartilmaameedsadeen marka een cabdisamed hadda waxa uu ku doodayaa in la iskula xisaabtami doono waxyeelada muddada toddobada maalin keliya soo gaartay yahuudda iyadoo een wax ka badan lix boqol oo maalin maamulka yahuudda uu reer khaza u geysanayo duqeymo aan kala joogsi lahayn wax kula xisaabtamayana een aysan jirin ra-iisul wasaaraha yahuudda netanyahu ayaa dhankiisa walaac xoogan ka muujinaya gantaalada ay soo ridayaan dowladda iiraan waxa uuna yidhi waxaan la tacaalaynaa gantaalada balastiiga ee iiraan waana ugaarsanaynaa awooddooda in ay soo saaraan gantaalada waa khatar jirta oo soo food saartay yahuudda ayuu yidhi isagoo een hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yidhi waan gaari doonnaa dhammaan ujeeddooyinka dagaalka sida baabi'inta gantaalada iyo halista nuyukliyerka burburinta iiraan iyo soo celinta askarta la afduubay cabsimadow khubarada militariga ayaa tilmaamaya in maamulka netanyahu uu la amakaagsan yahay weerarada ay fulinayso xukuumadda tehraan isagoona awooddii iyo nidaamyadii difaaca cirka ee uu ku faanayeyna ay ku hor kufeen een gantalada guuxooda ka dheereeya ay soo ridayaan iiraan tehraan ayaana inta badan ugaarsatay yahuudda waqtiyada habeenka waxaana taasi ay keentay in ay barakacaan boqolaal dad ah sidaba lagu arkayo muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada kuwaas oo muujinaya boqolaal yahuud ah oo baxsad ka ah sawaariikhda iiraan haddaba cabdisamed xiisadda dagaal ee u dhexaysa iiraan iyo yahuudda wixii kasoo kordha waxaan dhegaystayaasheena ugu soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijteena soo socda insha allah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
hoggaanka dhaqanka soomaaliyeed ayaa waxa ay bogaadiyeen boqolaal geel ah oo qabaa'ilka soomaaliyeed ay ku garab istaageen xarakada shabaab ulmujaahidiin nabadoon ismaaciil haaruun oo ahaa fayeenka odayaasha dhaqanka ee wilayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa isagoo ku hadlaya afka nuqabada soomaaliyeed wuxuu si weyn u bogaadiyey beelaha soomaaliyeed oo muddooyinkii lasoo dhaafay geel boqolaale ku wareejiyey xarakada shabaab ulmujaahidiin wuxuu sidoo kale nabadoonka sheegay inay jiraan beelo kale oo waddada ku soo jira ballanqaad weynna u sameeya xarakada shabaab ulmujaahidiin kuwaasi oo hadda ku jira diyaarinta boqolaal kale oo geel ah si loogu dardargeliyo halganka shisheeyaha looga soo horjeedo oo ay ku jiraan ciidanka mujaahidiinta wuxuu sidoo kale nabadoon ismaaciil haaruun ka hadlay dowrka weyn ee haweenka wilaayaadka islaamiga ah ay kaga jiraan jihaadka soomaaliya ka socda waa kan nabadoon ismaaciil haaruun oo la hadlay idaacadda alfurqaan bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah adeer waan dhowahay allana halku barakeeyo nabadoon waxaa jirtay in eh, muddooyinkii lasoo dhaafay qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ay eh, xarakada shabaab ulmujaahidiin ku taageerayeen eh, xoolahooda kuwooda ugu qaalisan guud ahaan soomaalida ay dhaqato ee geela En, adigana waxaa tahay afhayeenka odayaasha dhaqanka ee guud ee soomaaliya En, ka waran bogaadin caynkee ah ayaad u diraysaa eh, beelaha soomaaliyeed bismillaah ilaahay baan u mahad celinaynaa marka hore aan mahadaan bilowyo dhammaad lahayn allahaan u celinaynaa waxaa kaloon u mahad celinaynaa oon u mahad celinayaa idaacadda alfurqaan ilaahay ha barakeeyaan leeyahay ummaddana wax fiican baad u haysaan boos fiicanna waad kaga jirtaan Ah, waxaan bogaadinayaa ummadda soomaaliyeed xoolaha isugu jira geel iyo adhi iyo wixii kale ay helayaan ee ay ku wareejinayaan mujaahidiinta si loogula dagaalamo cadowga ilaahay ee sida gardarrada ah ugu soo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo sunnaha nebiga adeergeelu sidiisaba wax lagu jihaado horta waa waxa ugu fiican jihaad fara badan oo dhulkan soo maray oo gaalada lagula dagaalami jiray oo axmed guray ka mid ahaa iyo sayid maxamed cabdillah ka mid ahaa cabdilla xasan ka mid ahaa waxaa lagula dagaalami jiray geelunbuu ahaa geelunbuu ahaa wixii lagula dagaalami jiray geelu een, wuxuu samaynayaa waxayna xoolaha kale samayn karin wuu kula qaxi meeshaa doontaad la aadi wuu ku- biyaha wuu ka qadi oo muddo bil iyo wax la jiruu ka qadi Een, geel wax loo dhigaayo ma jiro geel wax loo dhigaayo ma jiro waa hantida keliya ee raasamaalka ee u taalla ummadda soomaaliyeed ama bangiga rasmiga ee ilaahay ummadda soomaalida siiyey waa geela adhiga iyo looda iyo wixii kale ee lahayaana adeer kama kama dhacaan markaa geela xaaladiisu waa sidaas adduunyada nimaan geel lahayn lama ammaanayn baa leeyihi waagii hore nimaan geel lahayn gabadhi lamaba hadli jirinba markaa geelu adduunka wuxuu kaga jiraa meel uun ilaahay xaalkiisa ogyahay beelaha dhiibay iyo ummadda soomaaliyada dhiibtayna haddan tira koobkooda halkan lagumaba soo sheegi karo waxaan filayaa wax yar mooye dadka intiisa badana way dhiibeen ummadda soomaaliyeed oo dhan meel kastaba ha joogta ama gobol kastaba ha joogta waa nin bixiyey oo diyaariyey oo wareejiyey oo mas-uuliyiintii maam hawshaa lahayd ku wareejiyey iyo mid hadda gacanta ku haya oo ururinaya oo doonaya inuu wareejiyo iyo mid ku tala gashan weliba dadka hadda ku tala gashani waa dad yar dadka intiisa badnayd waa wax hadda gacanta ku haya iyo wax een, wareejin doona haddii alla idmo Een, maanta waxaynu taagannahay dhulbahantiya dharaar dadka xoolaha bixiyey dhammaantiis magacooda ma annaan sheegin laakiin ilaahay agtiisu magacuu u yaalaa kamana wada gaari kara hadda ilaa ilaa mudug iyo ilaa raaskambooni inta u dhaxaysa meelaan xoolahaasi ka bixin ama geelaasi inta badan uusan ka bixinin ma uu jiro Een, taasna waxaa keenaya oo sabab u ah markii xaqiiqada loo kaco waxaa bislaaday midhihii jihaadkaa bislaaday midhihii jihaadkaa bislaaday xaqiiqdii baa la fahmay noloshii baa la fahmay macaanka iyo dhadhanka ay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo raayada tawxiidku leedahay baa la dhadhamiyey nin waliba adeerow wixii uu haystay isagaa maanta la soo ordaya meesha ninka mujaahid mujaahidkii joogo ama mas-uulkiisu uu joogo ee lagu gaadhsiin karo ninka difaaca ku jira xoolaha geela iyo adhiga iyo lodaba iyo wixii adduun lacageedaba waa wax lala soo degdegayo waxaad og tahay oo kale oo aad iyo aad aanu si gaara weliba ugu hambalyeeraynaa gabdhaha soomaaliyeed ee cafiifaadka ah mar walba buskudkay la- yay la ordayaan caagay la ordayaan shaqlanaha ah dharkay la ordayaan waxa dhaxanta laga xidhay la ordayaan xataa ilaa iyo xad waxay keeneen xadhkihii lagu soo xidhxidhi lahaa murtadiinta mu- gaaloobay xadhkihii lagu soo xidhi lahaabay keeneen marka een, jahaadkii xuduudka wuu tallaabay xuduudda wuu goostay xadka wuu ka baxay wuxuu u baxay khaarij buu u baxay waadha waxaan u malaynayaa hadee meelo hadda aan aad loo filaynin waa xoolahana laga keeni doonaa gaaladana laga soo xidhxidhi doonaa insha allahu tacaala wabilaahi towfiiq
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa idinkuu soo socda markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka ah waxay noo soo jeedinayaa waryaheena maxamed sheekh cali waad mahadsantahay cabdisamed cabdulaahi dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo ah laba habeen weliba oo jimcaad kala socotaan warbaahinta islaamiga ee alfurqaan taasoo aynu kusoo gudbino howlgallada militariga ee toddobaadkaasi dhammaanaya ay fuliyaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qodobada caawa aad ku dhegaysan doontaan xubinta dhacdooyinka toddobaadka ee kusoo dhacay warqabadka warbaahinta alfurqaan waxaa ka mid ah howlgal dagaalyahanoo ka tirsan ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen duleedka deegaanka tardo ee gobolka hiiraan ayaa lagu dilay afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka lagu dhaawacay shan kale kadib markii dagaalyahanada al-shabaab beegsadeen fariisin halkaasi ay ku lahaayeen ciidamada dowladda federaalka toddobaadkan sii dhammaanaya camaliyad nafurnimo oo fuliyey dagaalyahan ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka dhacday duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose taasoo lala egtay ciidamo huwan oo isku dhaf ah oo ka tirsan ciidamada shisheeye ee uganda iyo askarta dowladda federaalka weerarka istishaadiga ah ayaa waxaa ku geeriyooday afar iyo toban askari oo yugandes ah oo ku jiray sarkaal ciidan halka ay ku dhaawacmeen toddoba askari oo isla ciidamada yuganda ah waxaa sidoo kale camaliyadaasi galaafatay lix askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka gubashadana waa dhowr gaari oo ay wateen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye kuwaasoo kale ah gaari tangia gaari tawa iyo gaari tangi xambara waxaa sidoo kale waxyeelo gaartay gaari kale oo tangi ah oo ay wateen ciidamada shisheeye ee uganda markan iyo xadbeeneedka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya guutada qaraxyada ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la egtay kolonyo ka tirsan ciidamada kenya oo ka baxay buurta koomaales ahayna u siday magaalada kiyunga ee gobolka laamu kolonyada kenyaatiga ayaa qarax lala egtay kol ay mareeyeen agagarka buurta jaajaley oo u dhexaysa xadbeeneedka kala qaybiya soomaaliya iyo kenya qaraxa ayaa si gaara u haleelay gaari kooyal ah oo saarnaa qoriga dhishiikaha oo ay caanka ku yihiin ciidamada kenya isla goobta ayuuna ku basbeelay sida lagu sheegay war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhimashada waa saddex askari oo kenyaati ah iyo dhaawaca saddex kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la egtay gaari ula socday taliyaha ciidamada dowladda federaalka ninka lagu magacaabo odawaa yuusuf raage kaasoo marayay duleedka degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe odawaa yuusuf raage taliyaha ciidamada dowladda federaalka ayaa ka badbaaday qaraxa balse waxaa khasaarooyin kala duwan soo gaaray ilaaladiisa iyadoona waxyeelo soo gaartay gaarigii uu saarnaa odawaa yuusuf raage markan iyo gobolka bakool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus u qaaday saldhig ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool waxaa jira khasaare gaaray ciidamada dowladda federaalka balsena ma soo gaarin tafaasiil ku aadan weerarka gedo koonfurta soomaaliya qarax mujaahidiinta dharaaracad ka fuliyeen agagaarka xirada ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin degmada ceelwaaq ayaa lala egtay mooto ay la socdeen ciidamada dowladda federaalka waxaana ku dhintay saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka weerar isugu jira qarax iyo dagaal toos ah ayaa ka dhacay duleedka degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose kuwaasoo lala egtay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye dhimashada waa toban askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye iyo dhaawac shan iyo labaatan askari oo isugu jira ciidamada soo duuliyaasha uganda iyo askarta dowladda federaalka toddobaadkan sii dhammaanaya howlgal qorshaysan oo dagaalyahan oo ka tirsan xarakada ay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu dilay askar ka tirsan dowladda federaalka howlgalkan qorshaysan ayaa lagu khaarajiyey hal askari dhaawacun waa mid kale oo ka mid ah ciidamada dowladda federaalka markaan iyo gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya howlgal mujaahidiintu ka fuliyeen nawaaxiga deegaanka mooro eri ee duleedka degmada moqokori ee wilaayada hiiraan ayaa lagu dilay askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku sugnaa halkaas waxaana mujaahidiinta halkaasi bilaqeen meydadka afar askari oo ka mid ah ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo meydaanka dagaalka uga carreen halka lagu dhaawacay laba kale isla gobolka hiiraan weerar qaraxa oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gudaha saldhigga ciidamada booliiska ee magaalada beledweyne ayaa lala egtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku sugnaa gudaha saldhigga waxaana jira khasaare gaaray ciidamada dowladda federaalka dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynaya xubinta dhacdooyinka toddobaadka oan kusoo gudbino howlgallada militari ay fuliyaan ciidamada kala duwan ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo toddobaadkan sii dhammaanaya kusoo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ah alfurqaan intaan toddobaadka dambe iyo jimcaha soo socdaan hawada dib aan ugu kulmayno sidaas iyo nabadgelyo aan dib idinkugu celiyo dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysyada iyo cabdisamed cabdulaahi
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag mid ka mid ah wadaadaha u fatwada dowladda federaalka iyo shisheeyaha ayaa waxa uu sheegay in ay ihaano iyo dhibaato kala kulmayaan shisheeyaha bashiir raxmed salaad oo ka mid ah wadaadaha u fatwooda shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa waxa uu qiray in ay ku jiraan gumaysi iyo ihaano ay kala kulmayaan shisheeyaha wuxuu sheegay in shisheeyaha caalamka ay la yaaban yihiin xubnaha ka tirsan dowladda federaalka gaalo ee dad kale baa marti loo noqonayaa oo na dullaysta oo dhib noo geysta runtii waana waxaan haysta weeye maanta dibaddaa loo qaxay waxaadna la weydiiyaa oo waa fiican tihiine maxaa idinku dhacay maxaa idin soo qaxiyey isku diin baa ti isku dal baa tihiin su-aasha noocaasa baadna la weydiiyaa kaasi wuxuu ahaa bashiir axmed salaad oo ka mid a wadaadaha u fadwada shisheeyaha iyo dowladda federaalka oo sheegay in ay ihaano joogto ah kala kulmaan shisheeyaha dalka ku soo duulay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiisa dambe ayaynu ku sii soconnaa markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka ah ee doctor maslax waalaaba inoo soo jeediyo البسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد ee xalaqadeena caawa waxaan ku qaadanaynaa ee dalaga masagada sida aad la socoteenba waxaan ka soo sheekaynaynay xalaqaadkeenii dambe dalaga ama cuntada dalka inta badan la beerto xalaqadeen aaw masagada ayaan kaga hadlaynaa masagadu waxa ay ka mid tahay cuntada dalka ugu qadiimsan ee la beerto waxaana muddo kumanaan sano ah lagu beeran jiray oo laga cuni jiray adduunka oo dhan khaasatan afrika iyo koonfur bari eshiya waa badarka shanaad ee loogu beerashada badan yahay caalamka ee waxaana ka horeeya bariiska qamadiga iyo geleyda masagadu waa il hodan ku ah brotiin fiber faytamiino iyo macdano muhiim ah daraasado dhowaan la sameeyey ayaa lagu ogaaday in masagadu ay tahay badar aan lahayn ama aan ku jirin maadada loo yaqaano gulotiinka waxaa jira dad badan oo qaba cilada xasaasiyadda maadada gulotiinka ee ku jirta cuntooyinka qaar sida qamadiga oo kale ee xanuunada caloosha keeni kara sidaas daraaddeed marka maadadan gulotiinka ah oo xasaasiyadda ama lidiga ku ah caloosha iyo mindheerada kuma jirto masagada insha allahu taala daraasadihii ugu dambeeyey ayaa lagu ogaaday waxaa ka mid ah faytamiinaadka iyo macdinta ku jira ee masagada kow vitamin b complex groupka loo yaqaano b one b two b three b se ilaa b nine dhammaan ayaa ku jira waxaa sidoo ku jira vitamin e kaas oo inta badan ka hortaga ee waxyeelada unugyada hormoonadana kor u qaada ee waxaa ku jira beta crotin kaasoo vitamin e laga helo oo u bedela maadooyinka vitamin e aragtiyadana aad iyo aad ugu fiican iyo difaaca jirka waxaa sidoo kale ku jira macdanaha sida magnesium phosphorus iron calcium zinc iyo potassium faa'iidooyinka caafimaad ay leedahay masagada kow waxay kor u qaadaa caafimaadka wadnaha masagada waxaa ku badan maadada fayberka oo door weyn ka ciyaarta hoos u dhigista kolestroolka xun islamarkaasna kordhiya kolestroolka wanaagsan waxaa intaas dheer masagadu waa il muhiim ah oo laga helo maadada magnesiumta oo yaraysa halista wadnaqabadka dhiigkarka iyo wadna xanuunka intaba sidoo kale maadada botassiyamta ee ku jirta masagada waxay xakamaysaa dhiigkarka waxayna yaraysaa wadna xanuunka labo masagada waxay kontarooshaa heerka sonkorta dhiigga waxaa la aaminsan yahay in masagada ay tahay badar faa'iido u leh dadka qaba xanuunka sonkorowga sababtoo ah waxay hodan ku tahay maadada fayber iyo nooc karbohaydrate ka mid ah oo la yidhaahdo nanstargi bolysacrides oo sida la og yahay caawisa xakamaynta heerka sonkorta dhiigga daraasado la sameeyey ayaa lagu ogaaday in bukaanada qaba xanuunka sonkorowga nooca labaad taybtuga loo yaqaano subax kasta ay ku quraacan karaan masagada ay hoos u dhigayso heerka sonkorta dhiigga saddex ka hortagga kansarka ayay u fiican tahay masagada waxay masagadu qani ku tahay maadooyinka fenoloic acid ama taniniska loo yaqaano ee kuwaas oo caawiya ka hortagga koriimada unugyada kansarka daraasado la sameeyey ayaa lagu arkay in masagadu ay yarayso khatarta cudurka kansarka sababtuna waa maadooyinka bolifenoliska iyo faibarka ee ku jira oo badarkan masagada ku jira tirada badan awgood afar masagada ma lahan gulotin sida aan soo sheegnayba maadada xasaasiyadda ku ah caloosha iyo mindhecrada waxaa jira dad qaba xanuunka la yidhaahdo siliac disease oo ah cillad difaaca jirka oo lidi ku ah maadada lagu magacaabo gulotin oo cuntada qaar ku jirta sidaas daraaddeed wixii cunto ah oo maadada gulotiin jirka ku aragto way weerarta weerarkaas ayaa waxaa ku dhaawacma marka unugyada mindhicrada khaas ahaan meelaha cuntada laga nuugo maadaama jirka uu diidan yahay in cuntadaas jirka uu nuugo dadka cilladan qabo waxay cuni karaan marka masagada beddelka qamadiga sababtoo ah xiliyadan dambe daraasadihii la sameeyey ayaa lagu ogaaday maadadan gluton inay free ka tahay ama aysan ku jirin masagada shan hoos u dhigista hurka ama lurka ama caabugyada ayay kaalin weyn ka qaataa masagada masagadu waa il qani ku ah aashitada loo yaqaano ferulik oo ah sunsaare iyo lurbi'iye iyo caabugbi'iye waxay ka caawisaa ka hortagga dhaawaca nudaha waxayna dejisaa bogsashada dhaawacyada lix caafimaadka dheefshiidka masagadu waxay hodan ku tahay maadada faybarka ku jira masagada waxay ka qayb qaadataa caafimaad qabka dheefshiidka waxayna yaraysaa cilladaha caloosha iyo mindhicrada sida calool istaagga dibiryada iyo caloolmajiirka intaba sidoo kale waxay ka hortagtaa boogaha ku dhasha caloosha masagadu waxay kaloo qani ku tahay maadooyinka loo yaqaano prebiotics iyo probiotics kuwaas oo kaalin weyn ka ciyaara kordhinta bakteriyada nacfiga leh ee caloosha toddobo masagadu waa sunsaare waxaa ku jirta maadada jirka sunta ka saarta ee la yidhaahdo bolifenol oo ka hortagta waxa loo yaqaano free radicaleska kuwaasoo jirka soo weerara ee la xiriiriya cudurrada ragga iyo cimri degdega sidoo kale maadooyinka sunsaarista waxay jirka ka nadiifiyaan sunta toddobo masagadu waa sunsaare waxaa ku jira maada jirka sunta ka saarta ee la yidhaahdo bolifenol oo ka hortagta waxa loo yaqaano free radicaleska oo jirka soo weerara ee kuwaasoo lala xiriiriya cudurrada raaga iyo cimri degdega inay u keenaan dadka sidoo kale maadooyinka sunsaaristu waxay jirka ka nadiifiyaan sunta sidaas awgeed waxay wanaajiyaan caafimaadka guud waxayna ka hortagaan cudurrada ragga cilladaha masagadu ay leedahay inkastoo masagada ay ka buuxaan faytamiino iyo macdano muhiim ah sidoo kale waxaa ku jira maadooyinka fenoloic acid ama taniniska loo yaqaano kuwaasoo keeni kara in jirku cuntada ka nuugi kari waayo nafaqooyinka sida macdanaha xadiidda iyo zing iyo kalshamta ku jirta awgood masagadu waxay leedahay xasaasiyad waxaana lagu yaqaanaa shay kastoo brotiin badan leh inuu kiciyo xasaasiyadda inkastoo aan ahayn wax saas u burnayn haddana waa la isticmaali karaa wax dhibaato ah ma lahan qof kastana wuu isticmaali karaa xaddiga laga isticmaali karana maalintii hal ilaa iyo laba jeer ayaa la isticmaali karaa wax kaloo dhibaato ahna ma lahan aad iyo aad ayaa umahadsantihin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaanu weli ku guda jirnaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna kala socotaan wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa waxa ay soo gebagabaysay xamlo taasi oo muddooyinkii lasoo dhaafay wilaayada ay ka waday deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan wilaayadaas munaasabadda ah lagu soo gebagabaynaya ayaa waxay ka dhacday magaalada ceelcadda ee wilaayadii islaamiga ah ee gado ugu horeen waxaa halkaasi kelimad ka jeediyey sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimmada diinta islaamka بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وحي إلهي سبحانه وتعالى نقوى جبي وجهاد جهاد كل هذا والله من نوع midna waa fardul kifaaye oo cadowga asaga ah madluub ah la dalbayaa la daba taagan yahay guryihiisii iyo badkiisii iyo dadkiisii iyo xoolihiisii maaragtay lagu daba taagan yahay daalibka wax dalbayo oo wax raadinayana waa qofka muslimka ahaa kaa waaftay fardul kifaaye weeye kan labaadna waa fardul cayn annagaa madluubiin ah nala dalbayaa oo cadowgaiyagii uuna dalbayaa oo nagu soo duulay oo maaragtay maxaan ku rahdaa badkiiyagii iyo maaragtay xariimkiiyagii soo dhex degay dad iyo dunyo iyo cifo waxaa maaragtay maxaan ku raha xurmad waxaan lahayn intihaag ku samaynayo xag diineed xag akhlaaqeed xag dhaqan xag maaragtay maxaan ku rahdaa siyaasad xag maaliyad dhanka iqtisaadiyan dhan walba asagaa maaragtay maxaan ku rahaa duulaan ah cadowgaa marka duulaanka ah ee nagu soo duulay ee na soo dhex degay waxa uu ka kooban yahay waa saddex qaybood qaybi waa dadka maskaxdooda iyaga maaragtay maxaan ku rahdaa iyo damacooda iyo ma'aaribtooda ugu waaweyn leh adduunkana ugu tun weyn oo maraykanka uu hogaaminayo iyo duwalka yurub in alla intay ka kooban yihiin china waxaasoo dhan baa maaragtay soo duulayaasha ah waxa uu maqsadkooda iyo ujeeddadooda yahayna waa hadaf diineed oo ummadan sidii loo taqyiirin lahaa loo bedeli lahaa looga dhigi lahaa kirishtaan in la kirishtameeyo maxaa yeelay mar horey ka fashilantay oo suudaan iyo indunuusiya iyo soomaaliya isku mar baa waxaa lagu qaaday xamla tansiirin ah in ummadaasi laga helo kamiya kaafiya ah oo la gaalaysiiyo suudaan waa lagu guulaystay indunuusiya waa lagu guulaystay laakiin soomaaliya laguma guulaysan ilaahayna subxaanah wa tacaala wuxuu ku badbaadiyey yacni jihaadkii mutawaasilka ahaa axmed gurey yacni maaragtay maxaan ku raha raggii ka dambeeyey amiir nuur ee ka soo soco ilaa sayid maxamed cabdulla xasan sheekh bashiir waxa weeyaan maaragtay culimmadii soo jihaaday ee ilaahay dartii diintan inay difaacaan u istaagay iyo mujtamacii soomaaliyeeda garabka u noqday baa waxaa sabab ay u noqotay hadafkii laga lahaa tansiirka ahaa inaan lagu guulaysanin fadligana dadka ahalkiisa waa loo qiraa maantana annagaa joogno taas ayadaa marka gaala hadda waxay u sacyinaysaa waa tii ayada ahayd sidii loo heli lahaa kamiyadda ayada ah waxaa kaloo maaragtay noogu soo duleen dadka caddaanka aanan isku dhaqanka iyo isku luqadda iyo isku maaragtay maxaan ku rahdaa yacni maaragtay qaarad ahayn waxay noogu soo duuleen waa damac diineed waa damac maaragtay maxaan ku rahdaa iqtisaadi oo khayraadka ilaahay dhulkan dhex dhigay oo ilaahay subxaanahu watacaala ku beeray oo ummad kaloo haysataa aysan jirin hadduu bad yahay hadduu berri yahay haddii qoraxda ana kor taagan oo nicmada ahoo aanan garanaynin faa'iidada ay noo leedahay annaga aanan garanaynin ay tahay waxa weyaan maarata maxaa ku raha jawigan muctadilka ah xilli kasta waxa weyan waa nicam ilaahay subxaanah wa tacaala ummad kale uu ku galladaysay aysan jirin taasaa marka maxaan ku rahdaa cadowga ilaahay subxaanah wa tacaala uu arkay in ummad yar oo muslimiin ah badda intaa leeg ay haysato khayraadkaasi badda dhexdeediiyo waxa kasii hooseeya badda oo macaadin ahoo khayr ah ay ayagu keligood la istiqlaalaan ayna ku diin ahayn ku mabaadi ahayn ku akhlaaq ahayn waa midda ciriiriga ku haysa dhibkana ku haysa duulaankoodana uu ku salaysan yahay oo inoogu soo duulaan qolada labaad waa qolada muqaawaliinta ah oo afrikaanka ah ee lasoo kiraystay ee qaarna dad iyo diin iyo dadba aan isku haysanno etoobiya iyo kenya qaarna maarti maxaan ku rahaa kirista lasoo kiraystayaal ah burundayska ugandayska maarti maxaan ku rahdaa nigeriyaanka ummadaha srilanka kuwaa lasoo kiraystay hiil gaalo waa muqaawaliin waa dad calooshood u shaqaystayaal ah qolada saddexaad waxa weyaan maarti maxaan ku raha waa caratuurkan la bedelay ee inay dhaqanka gaalada ka hirgeliyaan dalka khayraadka dalkana cadowga ilaahay subxaanah wa tacaala ay u saxiixaan kaasi wuxuu ahaa sheekh maxamed bishaar dadkii ka hadlay waxaa ka mid ah munaasabadaasi ganacsatadii ka soo qaybgalay xiritaanka xamlada bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wbihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wsala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin intaas kadib ganacsatada gobolka gado hadda degmada aan joogno iyo siddeeddii degmo oo lasoo sheegayba ka kooban waxaad ogtihiin gaaladu inay nagu soo duushay jihaadka maanta joogana uu faradulcan yahay qof walba oo maanta ka tirsan bariga afrika oo gaaladu ay ku soo duushay waxaa waajib sida salaadda uu tukanayo kale ugu ah jihaad jihaadkaasoo lagu tilmaamay in uu yahay cibaadada kurusbaarka u sarreeya waxaan anugu gaar ahaan u boorinahayaa ee ganacsatada gobolka gado in ay bixiyaan naftooda iyo maalkoodaba ay ku bixiyaan jihaadka rabbina amray subxaana wa tacaala ayaga oo og raggii naga horreeyey oo ha lagu dayda la yidhi sida abuubakar cismaan iyo cumar markii la yidhi maalka nin walba maalkiisa ha keeno sida ay maalkooda u keeneen ikhwaanay waxaad ogtihiin jihaadku inuu maalna u baahan yahay nafna u baahan yahay waxaa meeshaan aan ka farahayaa intii hadda i dhegaysanayso iyo intii codkayga uu gaari doonoba jihaadka ka socda bariga afrika maanta waa waajib aniga oo naftayda ka bilaabayo waxaan dardaarmayaa ganacsatada gobolka gedo naf ninkii bixinaya inuu bixiyo ninkii maalkiisa bixinayana inuu maalka bixiyo ay waajib ku tahay intaasaan ku soo koobayaa wabilaahi towfiiq gebagabada waxaa munaasabaddaa soo xiray waaliga wilaayadii islaamiga ah ee gado in alxamda lilaah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخواني بعد تحية waxaanu mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaalaa nicmooyinka uu noo galay inugu horrayso nimcatul islaam waliimaan waa nimco qaali ah waana nicamkaan ku fadhinno oo na kulmiyey oo na soo xaadiriyey oona ku dhagaysanayno allah subxaanahu wa tacaala kalaamkiisii nicamkaas oo haddaanu tirin aanu tiri karin allaha ugu mahadcelinaynaa subxaanahu wa tacaala najnadii la diray ee saddexda weji ka koobneed culummo nuqubo iyo waxa weeyaan tafiidka walaayada ama degmo ama gobol intaba iyo ummadda muslimiinta guud ahaan safarkii dheer aad marteen iyo socodkiinnii ilaahay subxaana wa tacala ha idinka ajar siiyo waxaana la ka rabaa waxay tahay saaxada maanta jirta in wax ka bedelno oo sidee baan wax ugu bedelaynaa ma is weydiinay waxaanu wax ugu bedelaynaa yar yar iyo waaweyn waxaanu u istaagaynaa kalaamullaahi rabbialcaalamiin inaan dufaacna u istaagaynaa saasaana ku xisoobaynaa macnaha ganacsato waayeel dhallinyaro dhammaan waxaan u istaagaynaa kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala inaan dufaacno waxay ballan qaadeen bulshada lagana soo xaqiijiyey inay ayna yihiin kuunuu ansaarullah inay noqonayaan ilahay fadligii weeyaan kitaabka ilaahay inay u yihiin gargaaro bay soo ballan qaadeen ma haddaa lagu waajibin amase hore waajib u ahaa hore ilaahay ugu waajibay subxaana wa tacaala laakiin boorin baan leenahay waxay isweydiin leh boorinta hadda maanta aan boorinayno miyay boorinta ku eg tahay mase waa mid joogta joogto weeyaan maxaa yeelay ilaa laxda ay kugu jirto ee nafta kugu jirtaay waxna boori kitaabka ilaah in ummadda ugu yeer adigana kitaabka ilaah subxaana wa tacaala weheli haddaad oday tahay iyo haddaad dhallinyar tahay intaba wax kaa xiga ma lahan inteenna itifaaqa saakin haddaan dhaqaaqno xataa bal iskaba dhaaf annaga wax midkurin ay carar lahayn qurumaadka laga qayliyey ee qaaq wax kaga siiyey nin weliba mar buu qaada jiray qaasi iyo leebo qarfafada mar buu saaxa jiray khalaqal hoostiis ha yeeshee quluub wada jirtaa qani ee shiiqow quluubteen ha iswaafaqdo meesha laga dhinto waa quluubtu meesha laga kacana waa quluubtu quluubteen hadday iswaafaqdo waxaan xaqiiqo ah ee aan shaki lahayn ilaahi subxaana wa tacaala cadowgiisa in laga guulaysanayo ummadeenno baraarug waa ka muuqdo rajo fiicanna way ka muuqataa rajada welibaan idinka leenahay waa boqolkiiba boqol ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala in uuna tuso dariiqa xaqa xaqnimadiis ilahay nuuna tuso subxaana wa tacaala dariiqa xaqa xaq weeye ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu xaqnimadiisa ilaahay inuu xaq ilahay nuuna xaq noo tuso subxaana wa tacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa cadow wasaa'ilka nagu soo duulay oo waxaa weeyaan diinteenna iyo waxaa weeyaan dalka aan deganeen iyo cirdigeenna iyo sharafkeenna ku soo duulay ilaahay subxaana wa tacaala inuu naga guulisanay ilahay baan weydiisanayna subxaana wa tacaala odayaashana waxaanu ka rajaynaynaa in ay noqdaan dad qudwo ah ummadoodana waxaa weeyaan kitaabka ilaahay ku hogaamiyo ayagana waxaa weeyaan janna sidaa ilaahay subxaana wa tacaala ugu raadsado ummadaana ay noqoto ummatul jihaad inay noqoto ilahay baan weydiinayna subxana wa tacaala insha allahu tacaala xamladii soo socotay ee lana sheegay bishii waxaa weeyaan aan soo dhaafnay annagana ilaahay waxaan isku weydiinayna subxaana wa tacaala kalaamkeenna iyo qowlkeenna iyo ficilkeenna inuu ilahay ikhlaas noogu dhigo tabaaraka wa tacaala
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegaystayaal gunta iyo gabagabada barnaamijka dhuuxa wareysiyada ah ayaan markaan isla maraynaa ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa maanta waxa ay weerar ku qaadeen qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada hodan ee magaalada muqdisho dadka ku dhaqan xaafadda soonikey ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in lagu wado weerar ba'an kaasi oo la doonayo in lagu boobo dhul ay halkaasi ku lahaayeen waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka cabanaya soonikey ay tibadad jejibinaya oo si sharci darra ah ku jejebinaya waxay dhaheen madaxweynaha amarna siiyey maxkamadina nagama joojin karto waxa weeye annagu waxaan ognahay oo dhulkaasi waxaan ognahay inuusu ahayn oo basiib inuusu ahayn inuu goof yahay lix iyo toban goof inay tahay dadkii iska lahay waxa weeye dadkii ay dhaleen iyo dadkii qayb ka mid ay nool yihiin inta badan laga gatay dad laga gaday dadkii laga gato dokumentiga haystay oo xalaala u ahay inay hadda hareerahii ay taagan yihiin oo dokumentiga ay haystaan anigana aan caddaynayo waxa weeye odagii soonakey aan ahay waxaan caddaynayaa inta maqalkayga iyo muuqaalkayga inta maqlaysa inaan waxa weeye maantay ilaa bishii nofembar ilaa hadda inta ka dhexaysa inaan cabanayni maanta inay naga taagan tahay rajabeel dhulkaasi waa la burburiyey cabashaan dhowr mar ku naqnaqanay maanta wixii ka dambeeya cabasho u naqmayno cabashadu maantay nooga egtaa waxaan rabnaa in warkayna la dhegaysto wax laga qabto haddii wax laga qaban waayana cid waliba ay isticmaasho xooggeeda sharciga gacanteeda inay ku qaadato u dhimanno xaqaan u leennahay sharciga islaamkaana faraaya gurigeenna haddaan ka tagno oon uga tagno qofna lamida dayuus baan nahay dayuusnimo ma qaadan doonno ma qaadan doonno haddana ma qaadan doonno waxaa noogula soo dhacay guryaheenna waxaan leennahay annagu maanta kadib maanta kadib maanta kadib ma caban doonno cabasho waxaan wadnay dhowr bilood
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada mahadi oo dhan alla oo inoo suura geliya barnaamijka ayay u sugnaatay kadib wariyaashii barnaamijka tabintiisa iyo farsamadiisa nagala qayb qaatay dhegaystayaal idinkuna waad ku mahadsantihiin la socodkiina kan mid la mid ah intaynu dib ugu kulmi doonno waxaynu idinkaga tegaynaa fii amaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخوراً بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم